maalin kale oo u soo hoyatay reer gaalkacyo oo loo qaaday dhanka horumarka waxaannu maanta joognaa inaan fulinno waxyaabihii ka dhimanaa hesiisyadii nabadaynta ahaa ee maalinba aan tilaabo qaadi jirray waa tilaabo ka mida tilaabooyinkii maantay midba mar bay noo suurtogelis ilaahay baa maanta suurtogeliyey inaan furno waddooyinkan oo muddo lagu muransanaa dagaallo badanna ka dhiceen oo dad badan ku soo baaba'een ayadoo maanta aan xabadna ka dhicin cidna hor istaagin waxaan rabnaa reer gaalkacyo waa hal magaalo waa hal dad waa isudad in ay ka wada shaqeeyaan waxay horumarkooda ku jiraan ay taageeraan wixii horumaroo magaalada quruxdeeda iyo bilicdeeda meesha hadda aan waddooyinka ka furanno iyo dhulka aan jajabinna qashinqub buu ahaa guryahana waa ujeeddaan waxaa ka muuqda oo kaamaradu ayadaa dadka wax tusta waxyaalahaas haddeertaa markii laisku furfuro maalmo kadib waxay wada noqonaysaa meel camiran oo dadku degan yihiin dadka guryahan iskala waxay ugu carareen waa qashinqubkaas iyo meesha lamadegaanka ah lamadegaankaan rabnaa inaan meesha ka saarno oo ay noqoto degaan dad leeyahay waan ognahay badankooda waxay u xirnaayeen oo wax argagixisiya dad kale dabada ku haya aanu ka shaqaynayeen ayagana waxaan u sheegaynaa dee inaannu hal mid ka nahay oo la dagaalamayna iskana dhicinna haddii alla hawa daleedno waddooyinka iyaga wakaas waa furannay waxaan rabnaa bogaadinaynaa inta nabadda ka shaqaysay inta taageerdhaba waxaan xoojinaynaa mar walbaba horumarka iyo dhinaca wanaagsan inaanu dhaqaaqno waa mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maantay waa maalin kale oo reer gaalkacyo guul ah weeye waxaan fulinay qayb ka mid ah heshiis lagu soo galay bandireley iyo oo aad iyo aad laba beelood oo walaalo ah oo muddo dagaalamaya ay soo galeen qayb ka mid ah baan maanta halkan ku fulinay iyo heshiisyo badan oo kale oo ka horreeyey buu daba jooga heshiiskaani wuxuu dhigayaa heshiiskaasi waddooyinka xihan dhammaan in la furo maanta waxaan furnay laba waddo oo mid ay tahay tii ugu adkayd oo hadda ka hor dadkan ay isku laayeen ilaahay baa mahad iskale iyadoon dad nooga dhiman si nabada baan u furnay waxaan rabnaa dadka reer gaalkacyo waa arkaysaan magaaladeenni dhinacaan sida ay ka noqotay inay kala xirnaato qashinka lagu guro bahallagaleen noqoto oo dadka dadka laayoo dhamm ay ku dhuuntaan iyo kuwa caraqda cabba dan nooguma jirto magaaladu si ay u wanaagsanaato waddooyinka ha laysku furo booliska iyo ciidamadu ha wada shaqeeyaan sidaasay magaalo ku noqonaysaa meeshii magaalada ugu qurxooneed weye waxaynu soo furray waddooyin xiraa oo horumarka gaalkacyo qayb muhiima runtii u ahaa waddooyinkaas sababteeda xiraashada cidle ilaa hadda lama garan se waxay ahayd fikir khaldan oo ciddii lahaydba ha ahaatee maanta ilaahna garowsiiyey waddooyinkani waxay halbowlo u yihiin ummadda soomaaliyeed iyo ummadda puntland iyo galmudug isu socodka ganacsi iyo socodka gaadiidka iyo dadweynaha intaba waddooyinka qaybkoodii badan baa ka dhacday nafaf badan baynu ku weynay khaladkaasi innagoo dhan intii garaad lahayd buu ka dhacay waxaa laynooga baahan yahay inaynu arrinkaas ka qoomamayno dhammaanteen horumarka hadda kadib layska kaashado laga wada shaqeeyo intaynaan aynu u noqonno buddhig horumarka galmudug iyo puntland iyo magaalada gaalkacyo oo hormadha waxaan aad iyo aad uga farxsannahay shirkii bandiradle ka dhacay oo qayb runtii ka ah heshiiskan oo cusleeyey miisaanka waddooyinkan in la furo waxaan aad iyo aad dadweynaha reer gaalkacyo ugu bogaadinaynaa uguna mahad celinaynaa inayna la qaateen fikirka wanaagsan ee horumarineed waxyaalo badanoo waxaa jira dan gaar ah ciddii danta gaar ahayd danta guud loo arko masaalixdeeda inay ku jirto waxaa la rabaa inay iyadu inta si gaara u fikirto xisaabtanto ay mataqaanaa ay garato danta guud iyo danta gaara meesha ay aadi lahayd waxaana aaminsannahay inaad nala qaadanayso tandega danta guud oo ummadda intaas la ego magaalada gaalkacyo ku nool horumarkeedu ku jiro waxaan aad iyo aad ugu bogaadinaynaa dhammaantiin inaad amniga iyo nolosha ka wada shaqayseen waxaan aad iyo aad ugu bogaadinaynaa isbeddelka cusub ee magaaladan gaalkacyo ay maanta hadda gacanta la gashay oo amni oo horumar oo walaalnimo oo iscafis leh inaynu dhammaanteen ka wada shaqaynay waxaa balnaynoo ah wada shaqayn iyo labada dawladoo la naaxiyo iyo horumarka iyo wada shaqaynta iyo walaaltinimada aad looga shaqeeyo haddaan nahay reer midug haddaan nahay dadkayga maamulka haya ee laba dhinacba waddadooyinkan waa waddooyinka hore u xirnaa oo caqabaduhu ka jireen oo dad ku dhintay laakiin maantay allihii subxaana qaadir wuxuu noo suurtageliyey annagoo sanatarada wadanna maamullada dhallinyarada ee labada dhinac ee u taagan horumarka dalka ayadoon dhib ka dhicin inay furmaan waddooyinkii waan ilaahay baan uga mahad celinaynaa waxaan runtii marka rabaa inaan sii sheego waddadaan intaas inaan uga harna ma rabno inaan labada maayar waxaan ku bogaadayna aniga guddoomiyuhu qashimadii ku haray meesha inay ka qaadaan oo ay noqoto meel la dego oo aan labadoona usii sheegaynaa kana caddaynayna shaqada inay sii bagaadiyaan sii horumariyaan si dadku u soo dego taliyaha qaybta labada taliya qaybadna waxaan leenahay amniga deegaanka mas-uuliyaddiisu idinkayna saaran tahay meelahaas la banneeyey ee dadku soo degayo labadiina taliya qaybood baa laynka rabaa sidii aad dadka amni uga keeni lahaydeen ayagana waxaan u dirnay inay wixii haraadiga ahaa ee qashinka ahaa ee dhalooyinka alkooda inay ka qaadaan waxaan anagu ballan qaadanaa haddaanna ciidamada amniga galmudug iyo puntland labadaba inaanu yaani waddooyinkaas inay furnaadaan dhismaheedaanu waardiyeyn oo ka qayb qaadanno wixii amni xumo wada oo waddooyinka didan aanu wax ka qaban dhinac kastana ha ahaadee ciidanku haddar waa isku mid weeye anigaa ka mas-uula labada meeloodda wixii booliisa annagaana shaqadaa u xilsaano waana gudsanayna insha allah waxaan rabaa inaan halkaan ka salaanno dadka gobolka mudug meel kastoo ay joogaan inaan halkaan ka salaanno waxaana siib wanaag ah laba sanno iyo bar ka hor inaan meeshaan inta laysugu yimaado shir lagu qabtaa inaysan sahlanayn inaysan sahlanayn magaaladu inay isku socoto inaysan sahlanayn hadda maanta waxaa la marahayaa in dadka xaafadihii waddooyinkii in la furo xirnaa waxaa la sugayaa dukaamada in lasoo kala qaato badaacado lasoo kala qaato waxaa la su- waxaa la dhow oo hadda jirta oo bilaabatayna in gabdhaha la kala guursado in muxuu ahaa jidadka la furo arrintaa iyadaahi waxaa socotaa hadda nabadda hadda badiinada laga sheegay waa fayskii koowaad baan ku soo dhammaynay fayskii labaad khamiistaan tegaynaa galdogob waxaan kaloo rabnaa haddii aan la yidhahda meelaha kale oo weli aysan nabaddu gaarin inaan gaarsiinno haddii ilaahay raalli ka dhigo sidoo kale waxaan rabnaa inaan ugu maqno galbeedka mudug muxuu ahaa meelaha aysan nabaddu gaarin waa gaarsiinaynaa meel kastoo amni darra ka jirto oo gobolkan mudug iyo galgaduud ka mid a nabad baan ka dhigaynaa haddii ilaahay raalli ka dhigo oo weliba gobolladaan isku furaynaa qoqobkaan kala saaraynaa markaas lama jeedo inaan leeyahay waxaan baabiinaynaa muxuu ahaa maamulada galmudug iyo puntland iyo ciddii kale aad haysanayaan laakiin ayagaanu danaynayna marka nabadaan rabna inaan uga dhigno dadka qalbigooda inaan isku furno inay wada ganacsadaan inay walaaloobaan in jidadka ay furtaan inay muxuu ahaa wakiil isku noqdaan sida hadda uu taliyaha qaybta dhinaca puntland uu sheegay booliiska oo uu yidhi anaa wakiilka ah kan kale waa sidoo kale meeyarku meeyarku ka noqonaa guddoomiyaha guuda ka noqonaa gabdhow saasay u noqonayaan dhallinyarada wakiilka ayagaa iska ah dadku saas inay u gartaan wey meel kale xirnaan karta iyo meel muxuu ahaa kala qoqobnaan karta ninka gurigaan leh iyo midka gurigaan leh meel ay ku kala maarmahayaan ma jiro labadoodaa walaala labadoodaa saaxiiba labadoodaa darisa xaq bay isku leeyihiin saasay shareecada islaamku qabtaa inay ayagu isku baahan yihiin marka ninkii dabca inuu kala xiro ma kala xirmahayaan hadda kadib haddii ilaahay yidhaahdo ma kala xirmahayaan waddooyinka hala nadiifiyo jidadka kale oo dhiman ha la hagaajiyo laami ha la saaro meel walba dadku ha isku ganacsado maamuladiinna haddaad rabtaan meelihiina kala joogo nin walba markuu dadkiisa u tago gaar wuxuu rabaa ha u sheego laakiin saasaan nagu ku milaysanna wasiirrada iyo xildhibaanada iyo muxuaha senatarka iyo dhammaantay kuwo kale aan naga maqan oo maantay rabe inay ka soo qayb galaan laakiin waa laga gaari waayey waanana soo wakiisheen kuwa galdagof jira iyo kuwa jira garoowe iyo kulli annagaa wakiilkaa sida ninkaani uu wakaaladda u qaatoo kale annagaa wakiiloo ah saasaa la ogaanaya marka gobolkaani waa hal mid waa hal mid meeluu joogoba saasaa u dhegaysteen